cuyuutadu waa iskaashi ay sameeyaan koox ku bahoobay inay iska aruuriyaan lacago si ay isugu keedsadaan dhexdooda maadaama qof walba ay adag tahay inuu meel dhigto lacago keed ah ujeeddada laga leeyahayna ay tahay in qofka uu hal mar qaato lacago badan oo uu wax ku maarayn karo waxaana loo qeybiyaa dhowr nooc oo kale ah toddobaadleh isbuucle iyo bile ayuutadu waxay kaalin muhiima ka qaadataa korarka dhaqaalaha iyo horumarinta ganacsiga sida ay redio isnay uga warameen qaar ka mid ah haweenka ku jira ayuutada labaatan qof toban qof qofba sii waayo dadba sii waayo marka anaka toban ayaana tobankaynana isbuuci melina qaada qofkiiba melina la siiya dankiisa way ku danaystaa faa'iidada noogu jirto faa'iidadaas waay anaka waxba khasaare nagama soo gaaraan faa'iido weyn ayaan ku qabnay caqabado oo lala kulmo yar yar way jiraan dadka ku jiro laga soo aruurinaya xaggooda oo ka imaanayso caqabadaha waxaa ka mid e isbuucii loogu tirigelay ay dib u dhacaysaa qaadowgeedi kaas ayaa ka mid eh anigoo lahay waxba waxaan ka shaqeeya ayuutadaas aan ku jiraan wax meel kala kulmi lahay dhib ah maya waa qaadanaa laakiin hadday u aruurto markaa hela iyadoo uusan aa dhiibaan marka uu badato waa aruurinaa hal maraa iska dhiiba haddaa helo marka u badnaad waxa uu gaaray lixdan toddobaatan marka qoyska markaa la dhaho toban ruux haddaad tihiin oo min toban kun laiska aruuriyo toban boqol iyo meelaas qofkii boqol kunoo keena isbuucii shanti maalin isbuuc maahan shan maalin waa aad kaliyaa qaadanaya toddoba boqol haddana qof kalaa loo aruurinaa isina maraa la siinaa ilay ka dhammaato qof qofaa loo siinaa wax kala kulmin hal meel bisaa ku khasaari oo liw inkiri oo saa u dhiiba oo isugaa dadka la siisii horteelaysi anaa u dambeey dhanka kale sheekh cabdicasiis maxamed berre oo ka mid ah culimmada jowhar ayaa sharaxay waxa ay diinta islaamka ka qabto ayuutada ragga ama haweenka isku darsadaan maalan gabdhahani maalan waxa waye gabdha dhaqaale ayagu u gaarleh ma ahayn xaasasay leeyihin nimanaa qabo nimankaas biilkoodii ayay ka soo qaadayeen marka ninka biilkii ciddii uu ugu talagalay toban kun ayay kasoo jaraen ama labaatan ayay kasoo jaraayen ninkiina ma oga oo raali kama ahin idanna ma siinin way ka soo jaraayaan waxay geynahayn marka muxuu ahaa ayuutida ku dirsanaayeen taas marka xaaraan ay noqonaysaa aya bataatan bataas khilaaf la'aan haddii ninka xoolihiisii idan ay u qabin ee khilaaf la'aan waxa waaye ayda waa xaaraam taas laakiin ayuutada daati ahaanteeda muuqaal ahaanteeda xalaal miyaa mase xaaraan haddaa la yidhaahdo waa xalaal daati ahaanteeda muuqaal ahaanteeda xalaal waa laakiin shilinka la bixinaya la fiiriyaa marka waa gartan soomaya marka shilinka la bixinayo haddii uu yahay shilin macnaa ninka laga soo xasdi oo xoolihiisii laga soo qaadi asina macnaha war u haynin taas xaaraam ay noqonaysa waa tii haweenka macnaha macnaha ku socotay marka sidaas ayuutada mar xaalaalay u noqonaysaa mar xaaraanay u noqonaysaa marka marna naagahay bataatan xaaraan ay ku tahaybo bigayri idni zawjiha ay wixii ay bixisay ninkeed idinla-aantiisa wixii ay bixisay bataatan ida xaaraanay ku noqonaysaa haddii